dalkan maraykankana waxaa maanta ka bilaabatay doorashada muddada dhexe ee loo yaqaano midterms waxaana loo tartamayaa dhammaan kuraasta aqalka hoose ee koongareeska kuraas ka mid ah aqalka sare ee senadka barsaabyo iyo weliba xilal kale oo muhiim ah ka ah gobolada dalka maraykanka doorashadan ayaa waxaa ka qaybgelaya ilaa toddobiyo toban musharax oo asalkoodu soomaali yahay oo u tartamaya xilal heer qaran iyo heer gobol ah haddaba xuseen barre aadan ayaa arrimahan waxa uu ka waraystay axmed nuur ogaas oo ka mid ah soomaalida ku nool minnesota ee codkooda maanta dhiibanaya
waa mahadsan tahay maantay doorashada minnesota aad ayaan maaragtay ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo si aan maaragtay codkeena u muujino ama codkeena inuu maaragtay halkaan meeshaan minnesota aan joogno xubnaha congresska maraykanka ka qaybgelaya dhammaantood waxa ay ay u taagan yihiin mar labaad in dib loo doorto kursiga ay ku fadhiyeen labadii sano lasoo dhaafay marka doorashada ayaan u diyaarsana soomaalida ku nool gobolka minnesota ee ee maraykanka ah sidee u arkaan doorashadan doorashada soomaalida siyaabo kala duwan ay u arkaan laba xisbi jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga ayaa xubnihiisu tartamayaan marka inta badan soomaalidu waxay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga xubnaha u sharaxan ayay inta badan la jiraan sababo la xiriira siyaasadda xisbiga jamhuuriga marka sidaa darteed ayaa xisbiga democratska xubnaha u sharaxan ayay inta badan intaan ogahay soomaalidu ay ay u codeeyaan kuwaas ayayna badankooda u codeeyaan inkastoo la dhihi karo inay jiraan haddana sidoo kale dad kale oo soomaaliyeed oo iyaguna xubnaha kale ee u tartamaya xisbiga jamhuuriga oo codeeya maxaa ka mid a oo aada maskaxda ku haysaa oo marka aad codeynaysid arrimaha sida gaarka ah kugu taabanaya maxaa ka mid ah in wax laga qabto aada rabto
waxaa ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka mid yihiin in aan la cunsuriyeyn ama geeska la gelin dadka soomaalida gaar ahaan dadka muslimiinta ah sidoo kale socdaalka ayaa ka mid ah immigrationka oo dadka soomaalida ah dadkooda ay ka maqan yihiin oo kale u dacwoonayaan iyo kuwa kale rajeynaya inay kusoo biiraan inay qoysasku midoobaan dadku isku yimaado marka arrimahaas ugu muhiimsan waxa aan maskaxda ku hayo sidoo kale waddankanasna wuxuu u baahan yahay laga shaqeeyo dhaqaalihiisa iyo shaqooyin iyo horumarin adduunka uu la shaqeeyo maadaama waddankani uu yahay waddan weyn uusan noqon waddan dib uga gurta caalamka oo isagu arrimihiisa isku kooban sidaa darteed maadaama adduunku isku xiran yahay waxaa loo baahan yahay in isku xirnaansho ay jirto marka waxyaabahaas ayaa ugu badan waxyaabahan maskaxda ku hay sidee haddaba dalkan ama dadka soomaalida ee ku nool dalkan maraykanka sidee doorashadan u dareemeen ama sidee looga dareemay magaalada gobolka minnesota doorashadan
aada ayaa looga dareensan yahay inkastoo ay ka yaro hooseyso doorashada madaxweynaha oo doorashooyinkan midtermka ama xilliga dhexe ay ku kooban yihiin xubnaha congresska ka qaybgelaya iyo kuwa hoose laakiin haddana waa doorasho aada loo danaynayo oo gaar ahaan soomaalida halkan degan ay sanadihii ugu dambeeyey aada u danaynayeen inay codkooda muujiyaan oo ay ka qayb galaan
kaasina wuxuu ahaa axmed nuur ogaas oo u waramayey wariyaha v o a xuseen barre aadan